bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo lixiyo tobnaad ee kitaabkii alraxiiq lmakhtuum safxada laba boqol laba boqol iyo saddex-iyo toban annashaatu alcaskari beyna badrin wa uxud dagaalkii beder waan soo gebagabaynay waanan aragnay guushii uu ku dhammaaday waxaa ka dambeyn doonaa uxud baa ka dambeyn doona oo muslimiinta dad badan laga laayay lama jebinin oo muslimiinta jabbaa ku dhacay lama dhihi karo hasiima ma ay ku dhicin hasiimadiiyo jabku markii oo maxaa lagu qiyaasaa waxaa lagu qiyaasaa haddii dhul lagaa qabsado dagaal haddii u dhaco qolyihii dhul laga qaato way jabeen oo carara oo dhulkoodii ka taga dadkii hantidooda laga qabsadana way jabeen dadkii maxaabiis badan laga qabsadana inkastoo aynan taas ahayn laakiin way iskaga xigtaa laakiin waxaa ugu muhiimsan waxyaabaha lagu qiyaaso jabka oo la dhihi karo ciidankan waa la jebiyey haddii dhul lagaa qaato oo dhul aad haysatay gacantaada laga bixiyo iyo haddii hanti badan hub iyo hantiba lagaa lagaa qaato marka dagaalkii uxud muslimiinta dhulna lagama qaadanin hantina lagama qaadanin maxaabiisna lagama qabanin laakiin rag baa laga laayay dagaalkii rag baa laga laayay laakiin markaas sidaa daraaddeed hasiimo iyo jab lama dhihi karay laakiin rag badan oo qiimo badan baa la laayay qalad ay qaar muslimiintiihii ka mida ay sameeyeen ayaana sabab u ahayd marka waa iyada waan u iman doonaa iyada iyo urkutaalladeedabe laakiin hadda waxa weyaan annashaat alcaskari dhaqdhaqaaqii militari ee beyna badrin wa uxud labadaas dagaal oo midna muslimiinta guul alla uu siiyey kii dambana rag badan laga laayay jab ban dhahayne eh maxaa jira annagoon hadda tacasubaynin inkastoo muslimiinta loo tacasubi karo inkastoo tacasubka uusan marna banaanayn oo hadda gardarra aysan ahayn aan muslimiinta xataa lagu taageeri karaynin laakiin xaq weeye inaan la jebinin wax hubaala weeye maxaa jira dhulna lagama qaadanin hantina lagama qaadanin iyo hubtoona marka haddana wuxuu kitaabku ka sheekeynayaa wixii dhaqdhaqaaq militari ee dhacay muddada iyada ah labada dagaal dhexdooda wixii dhaqdhaqaaq militari ee dhacay ayuu ka sheekeynaya muddadaa waxaa dhacay haddaan dul marno dagaal la dhihi jiray ghaswatu bani sulaym oo meel kudre lidhaa ka dhacday oo niman reemiyi aho intay maqleen raba inay muslimiinta ku duulaan la maqlay nabigu wuxuu ciidan buu hogaamiyey waa la kala tuuray way kala carareen beder iyo uxud dhexdoodana waxaa dhacday nimankii yuhuudda ahaa ee rasuulku sala allahu caleyhi wasalam oo heshiiska la galay ee reer bani qaynoqaac inay arrintaasi u cuntami weyday inay heshiiskii ka baxeen heshiiskii markay ka baxeen waa la go-doomiyey waa lagu duulay ghaswatu bani qaynuqaac baa la yidhaah waa la raray magaaladaa laga raray labada duulimaad ee waaweyn ee beder iyo uxud dhexdooda waxaa dhacay oo kale haswo la yidhaha haswatu sawiiq haswatu sawiiq tii ama saloolka ama qaloonka ama daangada waxaa rabtaba dheh waxay ahayd abu sufyaan yaa wuxuu sameeyey duulimaad ku dhufoo ka dhaqaaqa iyo wuxuu ku sameeyey magaalada madiina daafaheeda habeen buu miray waxa weeye geedana wuu jarjaray timir ah laba nin oo hurudayna wuu dilay markaasaa rasuulka ayaa ceydhsaday taana ghaswatu sawiiq baa la yidhaah abu sufyaan markuu cararayey sahaydii ay wateen oo sawiiq ahayd ayay iska daadiyeen saasaa loogu bixiyey haddana waxaa dhacday khaswo kale oo la yidhaahdo ghaswatu thi amr reemiyigii ayaa lagu qaaday iyadana iyo mid kale oo la yidhaha buxraan reemiyigii meelaha deganaa baa lagu qaaday iyana oo la arkay inay soo urursanayaan oo ay rabaan inay ka faa'iidaystaan marka intaasay ahaayeen ina macrakata ina dhab ahaantii macrakata badrin dagaalka beder kaanad waxay ahayd awala liqaa'in iska hor imaad kii ugu horreeyey iska- iska hor imaadkaasoo musallaxin hubaysan oo dhex mara bayna almuslimiina waalmushrikiina muslimiinta iyo mushrikiinta dhex mara wa kaanad waxay ahayd haddana macrakatan dagaal bay ahayd iyo iska hor imaad faasilatan oo lagu kala baxay oo aan laisku haysanin oo lalahayn faasilka waxaa la wadaa meesha ay iska caddahay oo nin waliba uu qirayo yaa guulaystay yaana guuldaraystay laakiin tii barbardhaca ama la murmayo uu nin waliba dhahayo waan guulaystay taa faasila lama yidhaha waa midda guushu ay caddahay taasoo aksabat almuslimiina muslimiinta waxay siisay nasran guul xaasiman oo cad ama go-an oon muran ka jirin kaasoo shahida lahu ay uga markhaati kacday alcarabu carabi qaadibatan dhammaanteed ay uga markhaati kacday weliba waxaa sii muujinaya labada ciidan say u kala badnaayeen laakiin ha aatee waladiina kuwii kuwaasoo kaanuu ahaayeen ashadda kuwa ugu daran istiyaa'an ka xumaansho ay ka xumaadaan linataa'iji haadihi almacraka dagaalkan tan oo bedera natiijadeedii iyo- iyo meeshay ku dambeysay iyo gebagabadeedii iyo midhihii ka dhashay nimanka sida ugu daran uga xumaa waxay ahaayeen hum iyagu ulaa'ika kuwii aladiina kuwaasoo munuu munuu la gaadhsiiyey munuu la gaadhsiiyey bikhasaa'ira khasaare la gaadhsiiyey ama lagu riday waad dhihi kartaa jab xun ayaa la gaadhsiiyey jab xun ayaa lagu riday labadaaba soomaalida waa la yidhaha munu waa sidaas marka af carabiga munu la gaadhsiiyey ama lagu riday bikhasaa'ira khasaaro khasaarahaasoo faadixatan fool xun jab weyn bikhasaa'ira jab iyo iyo khasaaro faadixatan oo fool xun mubaasharatan oo toos ah rag baa la laayay rag baa la qaqabsaday hanti baa laga reebay waxaas oo dhan wahum kuwaasu almushrikuuna waa mushrikiintii maka ka timid waxaa kale oo iyaguna arrintaa ka xumaaday aw aladiina kuwii waxaan kuwaas ka xumaanshaha ay ka xumaadeen aan ka yaraysanin ama aan ka laalaadinna waa la yidhaha ama aan ka dhicin aan ka dhicin ama aan ka laalaadin ama aan ka yaraysanin aladiina kuwii kuwaasoo kaanuu ahaa ahaayeen yarowna kuwa u arka cizata almuslimiina muslimiinta oo xoogaysta wa ghalabatuhum iyo muslimiinta oo adkaada oo gacan sarreeya darban u arkayay dharbaaxo qaasiman oo dhabarjabis ah dharbaaxada waxa la taa aan laga kicin baa la yidhaha ama laga soo waaqsanin nabar aan laga soo waaqsanin oo amaad u dhimato amaad naafowdo micnihii darban u arkayay nabar iyo dharbaaxo qaasiman oo dhabarjabisa oon laga waaqsanin ama aan laga kicin inay ku tahay calaa kayaanihim jiritaankooda addiini ee diineyd ilaan iyagaa meesha wadaadda u ahaan jiray waa yuhuudi eh iyo wal iqtisaadi iyo dhaqaale wahum kuwaasun alyahuudu yahuudii weye famundu laga soo bilaabo an intasara almuslimuuna muslimiintu inay guulaysteen fii macrakati badrin dagaalkii baderna ay ku guulaysteen laga soo bilaabo kaana waxay ahaayeen haadaani alfariiqaani labadan kooxood oo quraysh mushrikiintii quraysheed iyo yahuudi waxay ahaayeen yaxtariqaani kuwa gubta ama hura haydan cadho wa xanqan iyo xanaaq cala almuslimiina muslimiinta loo xanaaqsan yahay loona cadhaysan yahay ayay la hurayeen waata alla isagoo uu tilmaamayo uu yidhi latajidanna waxaad arkaysaa ashadda annaasi intuu dad ilaahay abuuray kuwa ugu daran cadaawatan colaad liladiina aamanuu mu'miniinta colaadda loo hayo kuwa ugu daran intuu ilaahay dad abuurayba waxaad arkaysaa alyahuudda inay yihiin iyo aladiina ashrakuu yahuudda iyo kuwa mushrikiinta ah tiibuu tilmaamayaa allah subxaana wa tacaala wa kaanat waxaa ahayd fi lmadiinati magaalada madiine waxaa ku sugnayd bitaanatun jawaasiis ama adaabuur alkhaamis iyo af carabiga lagu yidhaah taabuur alkhaamis safka shanaad safka shanaad waa jawaasiista Ta- bitaanatun jawaasiis yaa lilfariiqayni labada kooxoodba mushrikiintii iyo yuhuuddiiba jawaasiis ay lahaayeen baa magaalada madiine ku jirtay kuwaasoo dakhaluu fi lislaami islaamka soo galay xiina markii unbay soo galeen lam yabqa uusan u hadhin majaalun boos licizihim inay wax sharafa yeeshaan ilaa fi lislaami islaamka dhexdiisa ma ahan in islaamka ku gabadaan oo iyagoo islaamka ku gabanaya ay waxoogaa sii haystaan magacoodii iyo sharaftii iyo madaxnimadii kuwaas saa islaamka usoo galay uusan ka dhib ka dhab ahayn ee munaafiqiinta ah waxaa la yidhaahdaa ficilka naafaqa wuxuu ka yimid nafaqa nafaq muxuu yahay ma- ma kasaysaan waxa weeye waa godka dhulka laga qodo weliba godka la qobo hadda godadka la qabo ee dhulka dhexdiisa ahee nafaq baa af carabiga lagu yidhaahdaa oo tunnelka af ingiriisda lagu yidhaahdo laakiin waagiisii hore nafaqa ayaa iska lahaan jiray waxaa iska lahaan jiray dooliga iyo ama jiirka iyo bahal jiirka ko- ka yaraha weyn oo la yidhaahdo wala iyo fadhanfadhka iyo oo sameeya godka intay qodaan baa waxay ka cabsanayaan mas iyo waxbaa usoo gala waxay sameynayaan intaasoo meelooda laga baxo si aan loo garan meesha uu ku jiro marka nifaaqa waa sidaas waxaa lagu shabihi waa nin dhuumanaya oo maaragtay ciidda hoosteeda ku jira oo dhuumanaya oo kolba haddana raba inuu inuu meel ka baxo nifaaqu halkaasuu ka yimid waa godkii fadhanfadhka iyo iyo jiirka oo kale aad bay u fiican tahay kelmada carabiga ahee aynu sheegayno meelaha ay ka timid asalkeedu in laisu sheego maxaa jira markaasa aada loo sii fahmayaa macnaha ay xambaarsan tahay sidaa daraaddeed baa culimmada markay kelimaadka carabiga sheegayaan waxay dhahaan luqatan wa istilaaxan luqadda carabiga markii la dejinayay saasaa loo jeeday istilaaxa ay qolyahaas cilmigaas gar gaarka ah ka hadlaya ama hadduu fiqi yahay hadduu yahay wax kastaba waxay u yaqaaniinna waa wax mar walbana cilaaqaa ka dhexaysa iyo xidhiidh baa ka dhexeeya luqada iyo istilaaxa mar walba xidhiidh baa ka dhexeeya marka bitaanana waxa weeyaan waa waxa gogasha hoos kaaga jira waxa hoos kaaga jira oodan arkaynin wamu- wahum kuwaasi cabdulaahi ibnu ubayi cabdulaahi ibnu ubayi wa asxaabuhu saaxiibadii weeye walam takun maysan ahayn haadihi alfirqatu kooxdan saddexaadna athaalithatu ee saddexaadna aqala mid ka yaraysata ama ee ka laalaada kaydan xanaaq min alawaliyeyni min aluulayeyni labadii hore mushrikiintii qureyshyada iyo yuhuudda munaafiqiintuna waxba kama yaraysanin xagga cadhaada iyo colaadda ay u qabaan muslimiinta wa kaanad waxaa ahaatay haddana hunaaka halkaa waxaa jirtay oo kale kaanad hunaaka haddaad maqasho isku qabo oo waxaa jirtay baa la yidhaha wa kaanat waxa ahayd hunaaka halkaa yacni waxaa jiray firqatun koox raabicatun oo afraad wahum kuwaasu albadwu waa reemiyiga reemiyigii addaaribuuna ee deganaa xowla almadiinati magaalada duleedkeeda hareeraheeda kuwii deganaa lam yakun muusan ahayn kuwaas yahumuhum kii ay dan ka leeyihiin yacni wax dhib ah iyo murugo kuma hayaan lam yakun muusan ahayn yahumuhum kii wax mu- muruga uu ku hayo ama ama maxaan ku dhaha fikir uu ku hayo ama dan ay ka leeyihiin ama ay wax ku falayaan intaba waad dhigi kartaa masalatu lkufri waaliimaani arrinta ah dadka ishayo oo dad muslimiin oo iimaan leh iyo niman iimaankii diiday oo gaalo ah siraaca iyo loolanka labadaa qolo ka dhexeeya iyagu dan iyo aabbo midna maysan ka lahayn walaakinahum hasaatee kaanuu waxay ahaayeen asxaaba salbin niman dadka furtay ahaan jireen oo budhcada wa nahbin ama dadka booba niman dadka booba oo furta ayay ahaan jireen fa akhadahum alqalaqu walwal yaa loo tuuray fa akhadahum waxaa loo tuuray alqalaqu lal baa loo tuuray ama walwal waa isla midkunaha lal baa loo tuuray baa laydhaha hebel waa markii qalaq uu qabsado iyo iyo walwal wadarabuu way gilgisheen idraabka waxaa la yidhaha neef adhigaha weligii gilgilan maaragtay oo saas dhahaya neefku markuu uu gilgilanayo gilgilashaa la yidhaha adhiga iyo waxa weeyaan waa meel sugnaansho la-aan ah wadarabu quluubtoodii iyo nafsiyaadoodii iyo wixii oo dhan baa gilgilatay warseen yeellaa ilaan budh cadnimay ku noolaayeene lihaada lintisaari guushan iyada ah ay muslimiintu gaadheen yaa waxay ku riday idiraab iyo inay inay ligligtaan oo gilgishaan wakhaafu waxay ka cabsadeen an taquuma inay ka hana qaado iska taagto fi lmadiinati magaalada madiina dowlatun dowlad qawiyatun oo xoog badan oo taxuulu u diida beynahum iyaga kala dhex gasha beynahum iyaga kuwan oo budhcada iyo wa beyna iktisaabi quutihim iyo gasiinkooda iyo quudkooda inay ka kasbadaan can ariiqi salbi wadada budhcadnimada furashada dadka la furto asalbi waa furashada iyo wanahbi boobka marka kuwaasna way jireen fa jacaluu waxay bilaabeen kuwaasina yaxqiduuna inay xiqdi colaad ay u qaadaan cala almuslimiina muslimiintii wa saaruu waxay isu bedeleen oo ay noqdeen lahum muslimiintii acdaab ay noqdeen marka jaa muslimiintii afar cadow ayay yeesheen mushrikiintii reer maka yuhuuddii munaafiqiintii iyo budhcaddii intaasaa la wada col ah wa tabayana waxaa caddaaday bi haada intaas waxay nooga caddaatay ana alintisaara guushii lasoo hooyey oo allah subxaanahu watacaala muslimiinta uu guuleeyey fii badrin kamaa sidii kaana uu ahaa sababan sabab uu ugu ahaa lishawkati lmuslimiina muslimiintu inay xoogaystaan cududoodu ay adkaato iyo wa cisihim iyo sharaftooda wa karaamatihim iyo karaamadooda iyo sharaftooda waa isla miduune kadaalika sidaasoo ka sidaasoo kale kaana wuxuu ahaa nasrigaa ay gaadheen iyo guusha alla uu siiyey waxau ahaa sababan sabab ayuu wuxuu ahaa lixiqdi jihaatin dhinacyo inay colaad ay u qaadaan mutacadidatin oo kala duwan oo tiro badan waa afartii aan soo sheegnay wa kaana waxa ahaa min aabiici sida la filayey abiiciga waxaa la rabaa sida waxa weeye waxa la filayo arrintaas sida laga filayo wa kaana waxaa min aabiici sidii la filayey an yatabica inuu raaco ama uu qaato kullu fariiqin qolo walba oo afartaa ka mid a ee muslimiinta colka u ihi fii ariiq maa yaraahu wuxuu u arko inuu qaato kafiilan mid u meelmarinaya oo ku filan kafiil waxaa la yidhaha waxaad rabtay wixii kuu xaqiijinaya ee ku gaadhsiinaya kafiilan mid ku filan liisaalihi gaadhitaankiisa ilaa gaayatihi ujeedooyinkiisa uu gaadho nin walba ujeedduu leeyahay oo ah inuu muslimiinta nasrigan ay heleen iyo xooggan ay leeyihiin maanta la wiiqo oo laga hor yimaado ujeedadu taa weyn laakiin mid waliba waddo ayuu adeegsanayaa qorayshi dagaal badheedha ayay la soo aadaysaa yuhuuddu mu'aamare iyo isku dirdirid bay ka yay adeegsanaysaa nimanka la yidhaha munaafiqiintu waa sida oo kale yuhuuddu budhcad nimanka budhcadii budhcadnimadoodii bay wadanayaan iyo inay la soo saftaan quraysh iyo wax saas marka nin waliba ee colaadda muslimiinta iyo waxyeeladooda meeshii waddadii u mari karo ayuu u marayaa saasaa laga wadaa wa kaana waxaa min aabiici sida la filayey ee la filaanka ah lama filaan maaha wixii la filayey an yatabica inuu qaado waddo la qaado wey waddo la qaado kullu fariiqin qolo kasta oo afartii ka mid a maa wixii inuu sameeyo uu qaado yaraahu u arko kafiilan mid gaadhsiinaya oo ku filan kafiilan mid ku filan liisaalihi gaadhitaankiisa ama gaadhsiintiisa ilaa gaayatihi ujeedadiisii oo ahayd in muslimiinta la wiiqo fa baynamaa waqti kaanat ilmadiinatu magaalada madiina ay ahayd magaalada madiina fa baynamaa waqti kaanat ilmadiinatu magaalada madiina ay ahayd magaalada madiine hadda waxaa laga wadaa qolyihii magaalada madiine joogay ee colka ah yuhuudda iyo munaafiqiinta ayaa laga wadaa madiina waa intaas fa baynamaa waqti kaanad ay ahayd almadiinatu magaalada madiina ama xoogagii magaalada madiine ku sugnaa ee muslimiinta colka u ahaa colka la ahaa oo kala ah yuhuuddii iyo munaafiqiintii cabdulaahi bnu ubay bnu salal uu hogaaminayey iyo wamaa xawlaha magaalada madiina hareeraheeda kuwii ku sugnaa ee reemiigaha ee budhcadda ahaa tudaahiru bilslaami kuwa islaam muujisanaya hoostana mindiyahooda ka lisanaya oo wa ta'khudu bilowday oo gudagashay fii ariiqi almu'aamaraati waddadii shirqoolka wadasaa'is alkhafiyati iyo isku dirka iyo waxyeelada qarsoon markay sidaas ahayd kaanat waxay ahayd firqatun qolo oo min alyahuudi yahuudi ka mid ihi tuclinu mid si badheedha u caddaysata bilcadaawati colaad wa tukaashifu bannaanka ula soo baxda kashfiga waxaa la yidhaahaa gurigii iyo meeshaad ku dhuumanaysa intaad la soo baxdaad bannaanka ula soo baxday tukaashiduwaas wa tukaashifu inay bannaanka ula soo baxdo can ilxiqdi colaaddii walqaydi iyo cadhadii xiqdi waxaa la yidhaahdaa xiqdi waxaa la yidhaahdaa colaad iyo cadho muddo dheer jirtay oo chronic noqotay musmin wa kaanad waxay ahayd muhimmatu makato iyadoo maka waxay ahayd isma qarinayna warkeed wuu caddaa tuhadidu mid ugu hanjabta bidarbi alqaasim dharbaaxo aan laga kicin ama halgaad aan laga kicin oo dhabarka ka jebisa oo halisa inay muslimiinta ku dhufanayso ayad iyadu isu diyaarinaysa iyadu sida yuhuudi iyo maynan dhuundhuumanayn wa kaanad maka maka waxay ahayd ama dadka reer maka tuhadidu mid ugu hanjabta muslimiinta bidarbi alqaasim alqaasim dharbaaxo dhabarka ka jebisa wa tuclinu waxay caddaysanaysaa inay nina ka qarsanaynin oo si badheedh ah ay u sheegaysay biakhdi tha'ri inay aar goosanayso iyo waniqmati iyo in aargoosi ay aargoosanayso niqmadana waxaa la yidhaahaa in qofka loogu abaalgudo inaad ka argoosato ariga unbay isku mid yihiin oo wa tahtamu ay ka shaqayso habeen iyo maalin ay ka shaqayso uun bitacbiyati isdiyaargarayn alcaamati ee guud jihaaran si cad hubkeeda iyo diyaarsanaysaa iyo raggeeday qoranaysaa oo wa tursilu ay u soo dirayso ilalmuslimiina muslimiinta bilisaani xaalihaa xaaladeeda xaaladaas odhaahdeeda waxaa jira wax la yidhaahdo lisaanulmaqaal iyo lisaanulxaal waxaana la yidhahdaa lisaanulxaali aqnaa min lisaani ilxaal wax afka laga yidhi waxaa ka muhiimsan waxaad ka aragto aniga ficilkayga ficilkaygaa hadli ficilkiisa hadli ficilkeedu wuxuu lahaa marka quraysh walaabudda waxaa lagama maarmaana in la helo min yowmin maalin maalintaasoo aqara madaxiisu uu cad yahay nuuraya aqara waxaa la yidhaha madax dharan oo meel iftiimaysa leh aqara muxajalin oo haddana maalintaasi qoobabkiisu ay cadcad yihiin maalintaasoo yatuulu uu dheeraado istimaacii dhagaysigiisa bacdahu isaga dabadi linnawaadibi aan dhagaysto linnawaadibi kuwii barooranayay yacni waxa weeye maalin intaan laayo muslimiinti oon jaro maalintaasi aniga agtayda ay ka noqoto maalin caan ah maalintaasoo aan in badan dhagaysto naagaha ooyaya baroor diiqaya nawaadibta waxaa la yidhaahdaa baroor diiqda ruuxa la dilo ama ruuxa dhinta inta loo ooyo oo wanaaggiisa la tirtiriyo saasuu ahaayey wuu fiicnaayey saas marka inay muslimiinta dumarkoodu wax badan ooyaan maalin ah ayaan sugi bay dhihin jireen walaabudda waxaa laga maarmaana min yowmin maalina inay timaado maalintaasoo aqara bariir leh oo ifaya madaxiisu muxajalin oo lugihiisu ay birbirqayaanoo yacni madax dharan dharan iyo qoobab dharan leh maalmaha kale ka soocan baa laga wadaa maalin taariikh maalmaha kale ka soocan hadda uxud waa taariikh la yaqaano waxaa jira toddobaatan nin qarti asxaabta ayay dileen maalintaasoo yatuulu uu dheeraado istimaacii dhagaysiga aan dhagaysanayo bacdahu maalintaa dabadi linnawaadibi kuwa baroordiiqaya wa ficlan dhab ahaantii faqad qaadad waxay hogaamisay qurayshi ghaswatan duulimaad bay hogaamisay qaasimatan oo dhib weyn geysatay jab oo laga kici waayay maysan geysanin laakiin dad badan bay lesay ilaa aswaari almadiinati magaalada madiine oodeeda ama derbigeeda ayayna geysay taas markii xerada lagugu galana waa wax weyn weeye ninkii intuu iskugu soo duulo guryaha kuugu yimaadana waxa weeyaan way way kasii daran tahay dagaalkaasi xeradaa lagu galaa laydhaah dagaalkaasoo curifat fi taariikhi taariikhda loo yaqaano biqaswati uxudin dagaalkii uxud walatii taasoo kaana lahaa uu u sugnaaday atharun saamayn sayi-un xun calaa sumcati lmuslimiina muslimiinta magacooda iyo wa haybatihim iyo haybadoodaba waqad laciba waxay cayaareen almuslimuuna muslimiintuna waxay ciyaareen dowran kaalin dow kaalintaasoo haaman aada iyo aada muhiim u aho u qiimo badan muhiimka waxaa laga wixii aada u qiimo badan lilqadaa'i si looga adkaado oo loo tirtiro calaa haadihi al akhtaari khatarahan afarta ah midaasoo ama dowrka ama kaalintaasoo tadharu ay ka muuqanayso fiihi dowrka fiihi dowrka u noqonaya ama kaalinta cabqariyatu qiyaadati nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam hogaankiisa hogaankaas cabqariyadiisi cabqariyadan waxaa la yidhaahdaa yacni caqliga iyo toosnaanta aan wax la midihi aysan jirin yacni waxaba yaraata u dhigma ama kasoo dhawaada aysan jirin agtiisa iyo wamaa wixiina way ku tusanaysaa kaana uu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam caleyhi uu ku sugnaa waxaasoo min gaayati tayaqudi feejignaan meeshii ugu dambeysay ah xowla haadihi al akhtaari khatarahan iyaga ah ku saabsan iyo wamaa wixii kaana calayhi rasuulku uu ku sugnaa oo min xusni takhtiiti qorshaynta qorshaha wanaaggiisa ah lilqadaa'i calayha si khatarahankada looga adkaado oo loo tirtiro wanadkuru waxaan sheegi doonaa amaan xusi doonaa fi sutuuri alaatiya sadarada soo socda suuratan muuqaal musaqaratan oo la yareeyey ama yar oo minha iyada ka mid a marka intani waxay ahayd ama darsigani wuxuu ahaa ee gogol dhig loo sameynaya wixii dhacay ama wixii howle ahee dhacay iyo si isbedeladii dhacay iyo isbedeladaas wixii ka dhashay iyo siduu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam ula falgalay labadaa dagaal ee waaweyn ee khaswatu badri iyo uxud intii u dhexaysay ah markaasuu inoo ballanqaaday mufasir mu-alifkuna kuwaas iyo wixii la sameeyey ayaan mid mid u arki doonaa wallahu subxaanahu wa tacala aclam